bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadayaal hamin fayl ha ka dhowaada warka hamingnimo ee warbaahinta warsan qodobada shalgadiisan warkaana hamingnimisan ka dheega doontaan unayna siinkahayna yo wayba ku mid ee wafdi ku dareera dowladda turkiga oo kormar kusuubi xerooyinka bugtaale khiyaala magaalada baydhabo miisaaniyadda dowladda federaalka labada kun iyo labaatanka oo la ansixiyey wararkii ugu dambeeya duqaan ku dhiidi deegaano ku mid a puntland taliyaha saldhigga booliska degmada jowhar maxamed cali caanjeex yaa sheegay inti tallaabo laku qaado doono ninkii bannaanbax kusuu biyey jowhar kulun dareer ra-iisul wasaare khayr iyo sheekh shaakir cabdiqaasim oo ku hadalay qaraxii muqdisho baaqna indiri dowladda madaweyneyaalka soomaaliya iyo kenya dib kuba maybaye kula hadalay dhakhaatiirta kumaqon akhbaaraadka banaanka warkaana hamignimisan ka dheega doontaan unayna siinkahayna yo wayba ku mid shirkadda isgaarsiinta m t n oo laka eeday laaluushidda taalibaan iyo alqaa'ida
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiignimo talaado ee waarbaanaha galahayta taariikhdii ka eedanta soddon iyo kowta bilo disembar labada kun iyo toban iyo sagaalka hana saytinimay bahayana qodobadii warkaan haddana indiyaar garoowayoog iyo faahfaahsan ka bilaabnay wafdi ku dareera dowladda turkiga oo kormeer ku suubiye xerooyinka bugtaale magaalada baydhabo sida warkuu ninka fiiriya waryaagana cabdiraxmaan oday wafdi ku socda heyda samafalka dalka turkiga oo ku sugan magaalada baydhabo wafdin weliba kulan la qaadaya guddoomiga baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waan e kusamiga madaxweynaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulankan oo socdiya weliba eedka kuwada hadleena baahada dadka barakayaalka iyo iniyo eelbiyadiyo ku qodan gudo magaalada baydhabo silan dhammaystira baahada biyoyaraanta ku jirta magaalada baydhabo kulankan markii dhammaaday weliba warbaahinta la hadalaya saalax sheikh oo eh mas-uulka hay-adda aalnuur ee soomaaliya weliba sharaxad ku biyaya ujeedka safaarka wafdigan geerka may sharaf wining ah walaalnyogeena ustad faatix iyo ustad cali intuuna ka dhawaayn magaalada tanbaydhabo ustad cali ustad faatix markilamaado soomaali koyaway hadda kadib muqdisho markooyi haddana may jeerana insha allah inti baydhabo kooyi dadkii kitaabadii qur-aanka oo dooquuna qeybiyaani meelarahay qayb ha kusoo dhaqaysadeenu insha allah magaalada markan ba meelarahay maadaamayo jamciyatu nuur la shaqeeyeen inti jamciyatu nuur iyo xaaladii meelarahay xafiis iyo holasha ogaadanyaan kooyan may rajeynaa insha allah ceelal ceelal iyo waliba baahi ajarta tacliin iyo intiinu kula hadalna oo waana fulyan insha allah hadii ilahay mustaqbalka walbadana may larahay gobolkadan qobadan ayadan jeelna dad oo muxsiniin aho may larahay ducaad aho ahlu khayr aho turkin koy way markan dareemo kornaan turkiyo eedan dheer yo obasin in qoday wakala in qoday la caawinaad daraadiye mayna tusiyasaha aayad ilahay oo jalla wa ala ahri inama almu'minuna ikhwa mu'miniinta oo dhan walaalo walaalnimada daraadiye in koyan insha allah may rajeena hadii ilahay dadaalka iyo sii wadan inta sii wadan walbadan marna baahida magaaladan ku jirta gaar ahaan soomaaliya ku jirta kaalin weyni kula qaadadan insha allah hadii ilahay may rajeeyane tacliinta oo qobadan hoob ilahay ara may leerahay baahida oo magaaladan ka weyno oon iyo nawal ku qobadan may kaloo rajeeyane insha allah hadii ilahay ara madaarista qur-aanka iyo dhinacyadaas inta kula hadalno hadii ilahay ara qayb fayl ku qobadan ya rajeeyana marka may lana ha dhowaado wadankiin way soomaali ha ka dhowaado mar lamaad mar saddexaad iyada han dhowaayaana sheekh faatix iyo ustaad cali lamaadiba ha dhowaada insha allah baaraka ediyadan maadsanyo cabdiraxmaan diyaarad dagaal oo nin ogayna dalkanu ku leeyamayba weerar irka iyo ka qaaday saldhig al-shabaab iyo daacish iyo ka leeyin deegaano hoos kooyow gobolka bari ee puntland saraakiil ku tirsan ciidanka maamulka puntland iyo xaqiijiyay inta duqayntun lala fiirsadii goob iyo roogeen dagaalyahano ku tirsan daacish duqayntunya sigaariya unkadhiidi madrashan oon dhahayta magaalada boosaaso iyo galgala dadka deegaanka iyo sheega inta diyaaradoogaas gantaaliyo tuuren saldhigyo leyin daacish may badanlin ogayne khasaaraga rasmiga ee ku dhaladay gantaaladaas diyaaraduun dagaalka maraykanka iyo han kenya yaa inta badan kafuliya weerarada irke inta badan lala fiirsada goobayo ku taliyaayaan al-shabaab iyo daacish ee soomaaliya taliyaha saldhigga booliska degmada jawhar maxamed cali aanjeex yaa sheegay inta tallaabo laku qaado doono ninkii bannaanbax ku suubiyo jawhar warkuuna magaalada beledweyne ma bahnayn ku diray waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan taliyaha saldhigga booliska degmada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono ciddii banaanbax ka dhigta magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle shacabka reer jowhar waxaan ugu baaqayaa qof sidaan ka faa'iidaysanaya haddii dhibdhaco yaan mid kale la samaynin waxaa dhacaysa nima ama dhibaa dhacay ama shaqaa dhacayso dadka waa dudaan dhib kale geystaan hooya ooyeysa mid kale laga oynsiya waxaan uga digaynaa cid allaale ciddii isku dayda maanta wixii ka dambeeya banaanbax aan booliisku ogeyn oon yacni maaragtay banaanbax nabadeed ahayn ciddii samaysaa oo yacni magaalada lagu arka tilaabo cadayan ka qaadina cid allaale cidda banaanbax samaysa si kasta ha u samayso waa inayna sawargeysaa waa inaan ognahay waa in yani maaragtay ummaddu yani maaragtay meesha ay ka bilaabanayaan iyo meesha ay ku dhammaanayan la ogyahay banaanbax aan yani maaragtay booliisku iyo hay-adaha amnigu aysan ogeyn cidda samaysa mas-uuliyadayda qaadayso waa uga digaa dadka reer jowhar mar labaad mar saddexaad mar afaraad anoo kaashanayna odayaasha dhaqanka oo yani maaragtay shalay ka hadleen kaashanaya maamulka gobolka kan degmada waxaan leeyahay cid allaale cidda isku dayda inay samaysa banaanbax tilaabo cadan ka qaadina cidna uga fadhiisanayno wax allaale waxay ka hesheen ummadda waa dukaaminkoeda la jibinaya dadka banaanbaxaya lagu dilaa ma aqbalayna haddii dhib yimaado ciddii geysata in lagu kooban rabna haddii askari dhib geysta asaa lagu koobaa haddii qof kaloo maamul geysata asaa lagu koobaa haddii aniga canjeex oo taliya saldhiga aan dhib geysta anaa lagu koobaa waa lagala xisaabtama cid lagala xisaabtala madaxan leh cid kallaale cid dhib geysta idaa lagala xisaabtama marka cidaan xisaabtan iyo mas-uuliyadeeda aysan khusaynin inay soo orda ee dukaamanta wareysa ama baawur jiibisa xaq u malaan mana ka aqbaleen sidoo kale waxa uu ka hadlay howlgalla ciidamada dowladda soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay ay ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada jowhar
maanta aan samayna waxay ahaday shaqooyinkeenna maalmeed sida nabad ciidamada booliisku waxay sameeyeen kahortag iyo katabatag annaga shaqooyinkan aan samaynayna waa kahortag si cadowga yani maaragtay uusan u soo gelin magaaladeenna si uusan yani maaragtay ukuman ugu yeelan si uusan yani maaragtay xumaanta uusan la maagan yahay uunan la ku arkin annaga waxaan samaynaynaa mar kasta waxaan diyaarunaa inaan soconno leyla wanahaar hadduu ilah yidhaha insha allah eedeedan maasanyo bashiir wararka laku helaha ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug iyo weliba yoo sheegahayana inta xarunta madaxdooyada galmudug ee magaaladaasi kulan unka dareera ra-iisul wasaare kayle oo xalay ku hoyadi dhuusamareeb maxamed shaakir cali xasan oo ku mid ah hoggaanka ahlusunna lamada dhin iyo wararka laku helahay weliba yoo sheegahayana intiyo kuwada hadalahayaan arrimo ka saabsan iska dhex xalay ka dhammari ciidamada dawladda iyo ilaalada xarunta inji oo ah hoyga madaxda ahlusunna wararkiyo mayba intaasayou ka darahayna inta hogaamiyaha ahlusunna macalin maxamuud usadiidi inta usa la kulamo ra-iisul wasaaraha ilaa dawladda jawaab ku biyaasa iska dhiyowka xalay ka dhammari ciidamada dawladda iyo han ahlusunna miisaaniyadda dowladda federaalka ee lamada kun iyo labaatanka oo la ansixiyey warkuuna maybaa nin diyaariyey waryaagana salaad kashkey xildhibaanada lamada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo geeg cod go-aansahay miisaaniyadda lamada kun labaatanka dowladda soomaaliya boosiiti silan yaa ogolaatii ansaxinta xildhibaan go-aamusi lama xildhibaan diiday in la ansay miisaaniyadda dowladda lamada kun labaatanka odlankaada ansaxinta miisaaniyadda guriyeed guddoomiyaha golaha shacabka ya sheegay in miisaaniyadda dowladda iyo ansax ay tahay islamarkaasna len mahadceliyey xildhibaanada lamada aqal ee kulanka roogeen madaweynagii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan yaa sheegay intii eed usu inka xunyo khasaaradii ku dhalatay qaraxii ismiidaamintahay iyo labaatiyo siyeedkii bili disembar ku dhihi isgooska ekis kontarool afgooya ee magaalada muqdisho weliba use sheegay inta masiibooyinka qaraxyada dalka ku dhiyaw yo iyin haano hore hanjiri islamarkaana yo iyin haano dadka soomaaliyed iyo galantiyo ka kasbadan madaxda dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed yaanka baaqa inta galmo iyo isqabsadaan silinkubaha dhibaato dhini walba ku haysata dadka soomaaliyeed qaraxii dhowaantuun kudhihi isgooska ekis kontarool afgooya ee magaalada muqdisho iyo weliba la xaqiijiyay intayou ka amuuda in ku badan boqol ruux tiradaas intaasay ku badanna yo ka dhaawacmeen welibana mas-uuliyadda qaraxaasay sheegatay al-shabaab madawiinaga dalka kuuba ya sheegay inti wadahadallo dhiniga qadka taleefanka use la weldhaday madawiinayaalka soomaaliya iyo kenya islamarkaana use kula hadalay dhaqaartiirtii la afduuwaday oo la sheegay inta la kahaya qaybo ku mid ah soomaaliya qoraal uuse hadhigi bartis tibitarka madaweynaha kuuba iyo weliba use ka sheegay inta inta badan iyo iska waraysadan xaalada dhakhaatiirta indhalatay dalka kuuba waana laka afduubaday gudo dalka kenya saasoo kale weliba use sheegay inta lamada madaweyne use kula hadali dhakhaatiirta siireed xoriyadiyo lahanka naga lahaa iyadoo badqabo islamarkaana si wadajir ah inkuwada shaqeeyo lahay tumiyo lamadii bili abriil ee sanadkii labada kun tumiyo sagaalkii iyo rag hubaysan iyo mayba duleedka magaalada mandheera iyo ka afduubadeena lama dhakhtar dhalatay dalka kuuba iyadoo wakhtigaas dili askari boolis oo kenya oo ilaaliyaya dhakhaatiirtaas afyeenkan hadali booliiska kenya jarles yo sheegay inti dablaydun oo wadatay lama baabuur oo tayota ah iyo afduubadeen dhakhaatiirta waana lingmalaya intiyo ku tirsan yin al-shabaab meelo warkaasay ka dhugunsado haytaan warbaahinta warsan ee stuudiyaha magaalada baydhabo dhinaga ayaa akhbaaraadka banaanka shirkadda isgaarsiinta inkasar hayta africa m t n yo sheegtay intiyo baara hayta eedeema la hiriir inta lacag badan yo siida kooxda xag jirka waana ku howlgalaasa dalka afghanistan arrintunya weliba yay sheega hayta inta dacwad rasmi oo jimaada lahan gudbiya maxkamadka yaala maraykanka iyo weliba laka sheegay inta shirkadun yay jabiida sharciga arkagixisa la dagaalanka ee maraykanka in yaala kiiska dacwadun yo weliba ha gudbiyay qareemo in matalaayi qoysaska dadkii maraykanka haaya ee ka amooday weeraradii kudhihi afghanistan shan shirkadood oo kale iyo magaasha linka sheegna warbixintun dacwadun yo mayba laka xusee inta m t n iyo lacag laaluush iyo siida alqaacida iyo taalibaan siyo inteegata anteenooyin qaali waana in baahanayna ilaalo lacagta la sheegay iyo mayba taalibaan iyo ka maalgeliiday weerarada gaadmada ee afghanistan ku dhiyow muddadii indhexaytii lamada kun iyo sagaalkii ilaa iyo lamada kun tuma iyo toddobadii sida warbaahino laka qori mayba kalowse sheegay inta dhaqaalahaas iyo kooxda ka iibsatay agab laka gorodow arkagixisada taasoo xadgudubka ah shuruucda la dagaalanka argagixisada shirkadan isgaarsiinta lukuleeye koonfur africa iyo weliba sheegtay inta yeeta tookateegan fikrado ganacsiga waana ee mid mas-uuliyadiye kadheehanta iyo habraaca dhammaan dhulalka iyo ku howlgalaasa m t n mayba waa shirkadda inkawin africa oo dhanka isgaarsiinka dhanka caalamka walibana ka jartee kaalinta sideedaad may bana letaa laba boqol iyo afartan milyan oo adeegsha isticmaalow warkii hamingnimaysan kula dareerteen warbaahinta warsana akhyaaray surunkuwaninka egiya warkiya mayba intaasiinku jeediyaanoo khaalid cabdi ee dhinaga sanaada maada ku deerto injineer bilaal hilaal war kun warka xiginta hawada reedanka kulamaan akhyaaray mayba siinku tabay sidaas iyo nabadgelyo